duleedka degmada baydhabo ay isku aruursanayaan koolhii nabaddiidka ah argagixisada iyagoo doonaya oo damacooda ahaa inay dhibaateeyaan shacabka muslimiinta ah soomaaliyeed hamaalinaya danahooda oo magaalada iyo maxay ahayde soo adeeg doonanaya ee halkaas ay isku aruursanaya laga war helay inay magaaladaas ay rabeen inay dhuuno qabateen ay macne ay ku bilaawaan waxaa halkaas ka dhacay dagaal waxaa halkaas lagu dilay kooxaha argaax toddoba hubnood ay mas-uuliin ku jiraan guddoomiyaha deegaanka saydheelow iyo labaatan jirow guddoomiyaha ugu qaabilsanaa dhaqaalaha saydheelow iyo labaatan jirow nin ay ku sheegeen taliye ay u qaabilsanaa iyagan labadaas meelood saddexdaas hubnood mas-uuliinta ah waa la dilay meydkooda waa aragtaan waxaa kaloo hub gacanta lagu soo dhigay ilaa shan qori ak fodhisemn ah wixii kalena waa kala firdhoodeen wixii maxay ahday maxbiis ahna waan haynaa oo nolol lagu soo qabtay waana soo bandhigi doonnaa insha allah dhallinyarada soomaaliyeed la maran habaabiyey oo koha nabadiidka ah oo dadkooda ay ku dhibi rabaan ha iska dhaafaan ha ka waantowaan howlgalkan wuu bilowday waxaan u farayaa inay dadkooda u soo noqdaan iska daayaan ummadooda dhibaateeyaan hooyooyinkooda waalidiintooda dadka ay dhuuna qabataynayaan waa hooyooyinkooda iska dhaafaan qof danley ah dalalkooda dembiye ka soo galeen oo la raadinaya dadkaada dhibaatay uu ku dhahaaya ha ka yeelin ka waantow hadda rajaad leedahay waa lagu soo dhoweynaa soo noqo ciidankaaga iyo dadkaaga u soo noqo ayaan idin leenahay ciidamada qalabka sida cibadooda kalgidsan